magaalada gaalkacyo ayaa lagu qabtay aqoon kororsi ku saabsan sare u qaadista doorka haweenku ay ka qaadan karaan heshiisiinta iyo xallinta caqabadaha waxaa soo qabanqaabeeyey aqoon kororsiga hay-adda interbase waxaa ka qayb galay xubno ka tirsan ururka haweenka gobolka mudug iyo mas-uuliyiin ka tirsan maamulka galmudug mid ka mid ah mas-uuliyiinta hay-adda interbase ayaa ka warbixiyey muhiimadda aqoon kororsiga marka barnaamijkani wuxuu doonaa waa jasi dahfur kalley waxaan noo shaaci doonaa eh, dumarkan ayaga eh, guddoomiyaha gaalkacya dumarka iyo iyo mudugba way ka hadli doonaan saan qiyaasayo barnaamijku wuxuu u dhici doonaa panel ama aqoon isweydaarsi kooban oo afar hablood ay meeshan yimaadaan aan su-aalo weydiino si aanu maskaxdiina uga faa'iidaysano iyo waxa aad qabanaysaan oo sanadka soo socda oo dhan waan wada shaqayn doonaa haddii alla idmo marka baahidiina iyo sidaad wax u aragtaan inaan maskaxdiina ka ogaano annagu ajaani manihin soomaali baan nahay manihin dad intay bannaanka ka yimaadeen oo kalar kale leh oo luqad kale ku hadlaya wax oo tabeella ku qoran idiin keenaya manihin walaalihiinna soomaaliya oo raba saad wax u aragtaan inay ogaadaan samsom maxamed colaad guddoomiyaha ururka haweenka degmada gaalkacyo iyo malyuun cali nuur guddoomiyaha ururka haweenka gobolka mudug ayaa hay-adda interbase ugu mahadceliyey aqoon kororsiga ay u qabteen haweenka maantay gurigaygii ayay heritage noogu qabanaysaa barnaamijkan aad baan ugu faraxsanaa haddaan nahay ururka haweenka walba inuu samaha iyo wixii meeshaan ka dhacay gaarsiiyo insha allah saas ayaan ka wada shaqayn doonaa waxaan saakay ee, noo qabanaya tababarkan quruxda badan tala wadaag ciwaankiisu yahay een, dib u heshiisiin marka laydin dhahayo ee, dib u heshiisiin wax dagaalsanoo la heshiisiinaya ma aha laakiin talada haweenku door intay kula egyihiin kor u qaadista haweenka ama tala wadaag talada annagay nagu jirtaa ee tiimka noo yimid ay ku jirtaa maamulkay ku jirtaa marka insha allah waqti badan ayaan wada qaadan doonaa waxaan uga mahad celinaynaa mar kale mudana yuufe axmed maxamed shire guddoomiye ku-xigeenka gobolka mudug ee maamulka galmudug ayaa soo dhoweeyey aqoon kororsiga isaga oo sheegay in gabdhuhu talada wax laga siiyaa ay aada ugu baahan yihiin waan soo dhoweynaynaa Een, gabdhuhuna talada in wax laga siiya aad bay ugu baahan yihiin gurigan ay degan yihiin oo ku magacaaban yihiin wuxuu u baahan yahay shaqo gooniya iyo howl gooni ah sida ragga wax loogu qabto ama raggu ay shaqada hormuudka boqolkiisagaashansha ugu badan yihiin waa ka tala fiican yihiin midda hadda la bilaabo macnaha laga dhawaajiyay anigu ma moodin marka waxaan rabaa ha ku dayanina waddada aan marna waddo hog weeye ha ku dayanina talada iyo qayladhaanta iyo sharafta iyo dalka wax loo qabanayo iyo horumarka waxaanoo dhan iyo raga adinkaa dhalay waa idinla dhasheen waana dhasheen waana idin- waana idiin dhaxaan waxaan cos idinkaga nahay ha nugu dayanina aqoon kororsigan ku saabsan sare u qaadista doorka haweenku ay ka qaadan karaan heshiisiinta iyo xalinta caqabadaha ayaa kaalin ka qaadan doona nabadda deegaanada maamulka galmudug